نحوني سلاحي أم تقي صهو المنون خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أم تقي صهو المنون خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أم تقي صهو المنون
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan idinkugu soo gudbinayno dibadbax ballaaran oo maanta ka dhacay deegaanka kunyo barrow kaasoo lagaga soo horjeeday damaca itoobiya ee ku aadan baddeenna soomaaliya waxaad dhegaysan doontaan kelimaadkii laga jeediyey goobta uu ka dhacay dibadbaxa iyo shucuurka dadweynaha oo si adag uga falceliyey kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah
ثوب الحداد نقبل كف خنزير لعين ونصفع كف طاهرة تنادي نقبل كف خنزير لعين ونصفع كف طاهرة تنادي فتأذى للحياة إذا أهنا وأهلا بالمنون على الجهاد وأهلا بالمنون على الجهاد
waa hagaag mar kale waxaan idin leenahay soo dhowaada dibadbax ballaaran oo lagaga soo horjeediyey damaca itoobiya ee ku aadan baddeenna soomaaliya iyo waxaa lagu sheegay heshiiska ee uu muuse biixi la saxiixday abi axmed ayaa maanta ka dhacay deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose bannaanbaxa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo iskugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada waxayna wateen boorar lagu xardhay halkudhigyo kala duwan oo muujinayay sida ay kaga soo horjeedaan damaca itoobiya ee ay ka leedahay dalkan soomaaliya iyo xeebaheenna haddaba inta uu socdo barnaamijka waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimaadkii laga jeediyey halka uu ka dhacay dibadbaxa iyo shucuurka dadweynaha hase ahaatee waxaan ku hormaraynaa kelimaadka laga jeediyey goobta waxaan ku bilaabaynaa sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimad aada u muhiim ah
allahaas wuxuu inagu waajibiyey inaan diintaas iyo dalka islaamka uu ku nool yahay in la difaaco waxa keliyahe lagu difaaci karana waa jihaad Ee, ma ahan ee, wada hadallo ururada ee, caalamiga iyo kuwa gobolkaba in- in loo gudbiyo ixtijaajaad iyo cabasho ma aha waa in muslimiintu ay isdifaacaan baa la rabaa annagu qaramada midoobay iyo ururka afrika iyo kuwa kaleba annagu kama mid yihiin lamana khuseeyaan go-aanada ay soo saarayaan iyo jawaabaha ay bixinayaan waxba nagama khuseeyaan annaga ilaahay baa go-aanka uuna siiyey baan qaadanaynaa وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان go-aankaasaan qaadanaynaa inaan difaacano dadkeenna iyo dalkeennaba iyo diinteenna marka jihaadku waa waxa keliya ee lagu xifdin karo tharawaadka iyo dhulka muslimiintu ay leeyihiin Ee, waxaana lagu tilmaamaa jihaadku inuu yahay afdal acmaali bacda aliimaani biاllahi wa rasuulih camal la sameeyo bacda aliimaan wa aljihaadu fii sabiili اllah limaada waxaa ku sugan jihaadkan in cadowga ilaahay ee gaalada ah laga tirtiro adduunka la dhaafiyo fasaadkooda iyo qurunkooda laga iyo akhlaaq xumidooda laga laga eh, cayriyo ama laga saaro adduunka ku sugan waxaa ku sugan dadka muslimiinta ah ee ay haystaan ee maxaabiista u ah in laga soo gacan bixiyo oo laga soo eh, daayo waxaa ku sugan sawnu eh, almuslimiin muslimiinta in la ilaaliyo dhiigooda dimaag muslimiin in la ilaaliyo la dhowro iyo dhulkoodii iyo xurumaadkoodii in la ilaaliyo ayaa ku jirta waxaan ka ahayn jihaadkaas marka annaga maanta inooma furna jihaadkuna fadliga uu leeyahay waxay ku caddahay qur-aanka inta ilaahay uga hadlay aayadaha qur-aanka ah fil jihaad ku saabsan wax mas'alo looga hadlay kuma jirto masaa-isha islaamka ah ee bacda tawxiid illaah markii laga soo tago waa masalada ugu horaysa ee qur-aanku ku soo celceliyey oo suwar badan lagu soo celiyay ayagoo faahfaahsanaya ayagoo juml kooban oo mujmal ah marka in muslimiintu baraarugaan baan ugu baaqaynaa oyna difaacdaan diintooda iyo dalkooda maanta meesha la bixinayo ee hadda loogu dhowaanayo etoobiya waa meeshii anaga jiritaankeenna islaamiga ahu ee uu ka bilowday weeye waa zaylac waad garanaysaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo nool ayaa islaamku ka ifay meeshaas oo uu soo gaaray ee weligeed halgan baa ka soco jiray marka waa ihaano loo geysanayo muslimiinta iyo taariikhdooda weeye oo marka zaylac la bixinayo waxaa loo jeedaa in taariikhda ee muslimiinta oo dhan ee in dib loo tirtiro oo aan jihaadka ka soco jiray ee muxuu aha walaayaadka meesha ku oli jiray awdal la dhihi jiray ama cadal iyo loo yaqaano awfaad ama iifaad wixii oo dhan baa la rabaa maanta in laga masaxo quluubteenna oo dhul etoobiya laga dhigo marka etoobiya inay ku haminaysay inay annaga dhanna wada qaadato waa wax la wada ogsoon yahay cidna kama qarsoona marka annaga muslimiinka ahaa ka muslimiin ahaan waxaynooga aadan waa jihaad ma ahan hadal iyo wada hadal iyo dacwo loo dacwoodo ururadaas dawliga iyo kuwa kalaba man annaga waxba nagama khuseeyaan ilaahay baan u tala saaranaynaa jihaadkaas ayaana ugu baaqaynaa muslimiinta dadka hurdaya maanta ee dhahaya ee koox yar baa jihaadaysana hadda waxaa weeye intay goori goor tahay fikirkooda ha nooleeyeen oo dib u isu saxeen jihaadkan ha ku soo biraano ayaan leenahay qabaa'ilka soomaaliyeedna jiritaankiinna waxaan leenahay wuxuu ku xiran yahay inaad jihaadaan jihaadkan aad garab siisaan oo aadan waxaa riddada ah ee maamulada ah aadan u riyaaqina waxa ay samaynayaan wax hadda maanta ay sameeyeen iyo wax kasii xun ayay samayn doonaan marka yaan qabyaalad iyo qurun laydinku buufinin muslimiintu ha midoobeen dalkooda ha difaacdeen muslimiintao dhan baan leenahay soomaali kaliya ma aha ilaahayna waxa weeye waxaan weydiisanaynaa inuu naga kaafiyo shartooda annagana waajibkiisa aanu aan uqunno infiruu khifaafan wahiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili اllah dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun marka cid walba ha u dhaqaaqdaan leenahay jihaadkaas waxay awoodana ha ku jihaado bilyadi wاlnafsi wاlmaali ahay lisaan iyo muxuu ahaa iyo gacan iyo maal waa in lagu jihaado wey jihaad اlkelima wax weyn buu tarayaa kada marka waxa weeyaan dadku inay muujiyaan kelimaadkooda iyo shucuurkooda waa shay maqsad sharciya wey ee gacantiina in lagu daro oo maalkii la bixiyo oo tharawaadka muslimiinta la ilaaliyo iyo muxuu ahaa taariikhda islaamkana waa waa dardaarmaynaa muslimiinta waxaan ugu baaqayaa marka inay baraarugaan wixii la sheegi jiray oo mujaahidiintu ay ku baaqi jireen oo ay dadka uga digi jireenna waa kuwa maanta bilaawday ewalna sii bilownaa marka waxay islaamaanna ma lahan marka maslaxiyaadka iyo riwaayadaha ay dhigayaan riddadu yaan lagu sirmin oo annagu ma ogolin annagaa diidnay waxaba ayaan laga soo qaadin jihaadka ha lagu soo biiro wajazaakum allahu khayran wasala allahu calaa nabiyina moxamed
sidoo kale sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa isaguna ka hadlay damaca xabashida ay ka leedahay dalkan soomaaliya
الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أطماع الإثيوبية أما أطماع الحبشة حبشة دمعيال كذا iyo maamul goboleedyadan hadda la sameeyey inay ayaga ka dembeeyeen yaan wax isaga taabanaynaa ujeedkoodu inuu yahay in dadka muslimiinta ay dhulkooda ku qaataan etoobiya wakhtigaa kooban taa magacaa hore waxaa magac hore bay lahaan jirtay magacaasna waxaa ka beddelay mililiqii labaad mililiqa hore asaga ma tirsanayn laakiin mililiqa labaad ayaa etoobiya u bixiyey mililiqaa labaad waxaa etoobiya oo xukunkeedii qabtay kun siddeed boqol afartan iyo afar ilaa laga gaaro kun sagaal boqol saddex iyo toban meeshaas uu ku baktiyey mililiqaa lixdan iyo sagaal sano ayuu etoobiya maamulahayay waa ninka nimankii shirkii baarliin loogu shaxiixay inuu qabsado dhulkan soomaali galbeed la yidhaah wuxuuna xuduud ka samaystay inuu yidhi badda soomaaliya baa xuduud noo ah markaana eliteria maysan kala go'in markii hadda ugu dambaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ayay etoobiya iyo eliteria kala go'een markaa waxay soo istaageen badla'aan oo dawladdii kiristankee elitiriya ayaa gooni u go'day admaacdoodii waxaa dib u soo jidiidiyey oo ka dembeeyey mililiqa asaga ah waxaa ka dembeeyey mingista xayla maryan xayla salaasaa ka sii horreeyey waxaa ka dembeeyey milla sanaawi xayla maryamihii dasalayn ay dhahayeen baa ka dembeeyey abay axmed baa ka dembeeyey abay axmed waxaa ka horreeyey ninkii milla sanaawi ahaa oo aad ogtihiin dalka inuu soo galay labadii kun iyo lixda xilligii almaxaakiimu alislaamiya labadaa kun iyo lixda markuu soo galay waatuu hasiimo uu baday oo mujaahidiinta gacmahooda ilaahay uu ku ciqaabay ciidankii etoobiyaanka ahaa allah baa mahaddaas iska leh uma ragga mujaahidiinta ee u dhabar adeegay ee cadowga hor istaagay ee ka dafciya dadka muslimiintaa dalkooda allahaas ayaa mahad iskale bacda xamdillaahina mujaahidiinta ayaa ilaahay sabab uga dhigay inay dafciyaan milla sanaawi iyo ciidankiisa iyo admaacdiisii milla sanaawi markaa labadii kun iyo lixdii wixii ka dembeeyey waatuu ku jabay dagaalka labadu kun iyo toddobadii markuu jabay ee dalka uu ka laabtayna waxyaabaha jebiye baa la weyddiiyey maxaa ku soo celiyey waa tii damacyadanada ay ahaaday soomaaliya inaan dalkannada ku darsanno maxaa ku soo naqay laba qodob buu ku jawaabay baa la yidhaha odaga asagaa milla sanaawi oo wuxuu yidhi muqdisho waxaa noogala soo saaray buu yidhi soomaalida waxay aaminsan yihiin caasimadda soomaaliya inay tahay muqdisho saas daraaddeeda wuxday heestaan waa midaysan yihiin waxa weeye tafaraaruq iyo khilaaf kuma jiro sidaas darteeda ayaa noola soo saaray tan labaadna waxaa nagula soo bixiyey buu yidhi in dadka soomaalida ee qurbaha jira ama dibadda jira ay u midoobeen la dagaalanka xabasho oo soomaalidu ay dacmiska dibadda ka wadeen hadda waxaan rabnaa buu yidhi inaan ku noqonno waa gaal asaga moogtahay labada kun iyo soddonka si tartiibana aan ku qabsanno soomaaliya waxaa la yidhi seebaad ku qabsan kartaa haddaaba dib lagaaga soo saaray wuxuu yidhi waxaan samaynaynaa maamul goboleedyo annagana taabacsan ayaynu samaynaynaa buu yidhi milla sanaawi taana waa maamul goboleedyada hadda soomaaliya ka dhisan waana waxa ay gaaladu dhaheen qaybi oo xukun saas darteeda soomaaliya waa la qaybiyey somalilan waa midda hadda badda u saxiixday weeye buntland iyo waxa weeyaan gelmudug waxaa ogtihiin buntland iyo gelmudug mudug ayaa laba u sii qaybsan qaybna waxay raacday bari qaybna waxay raacday gelmudug bay raacday waa qabiil qaybtaa qaybta daarood baa la siiyey gelmudug qaybta bari qaybtaanna qaybta hawiye baa la soo raaciyey waxay dhaheen si qabiil qabiil loogu jarjaro qolo kastana ay waddaniyadda qowmiyadda ku dhisan ee gobolgobolkee laanlaanka ah ay ugu tacasubaan inaan sidaa u samayno saas darteeda qolyihii hadda la dagaalamay muuse biixi ee dhulbahanta ahaa ayaga xataa waxaa loo baxshay khaatimul alaam baa loo baxshay qolyahaas ayaga xataa saas daraaddeeda qolyahaas ayaga ah qolo kasta qabiilkeedaa gooni loogu baxsha oo ogtihiin qolyahan la yidhaha jubbaland ayaga naftirkooda isugey inkastoo hadda qaybtaa xigta xuduudda bay lagu tiriya laakiin haddana qaab qabiilay isu raaciyeen daarood ahaan qaybtan la yidhaahdo soomaali galbee yacni la yidhaahdo qolyahan hir shabeelle waa sidoo kale qabaa'ishii hawiye baa deggan bay ula jeedaan qaabkaasay u qaybiyeen qolyahan digil iyo mirifle waa qolyahan ayagana loogu magac daray koonfur galbeed saas darteeda way isu aadiyeen si soomaalida loo qaybiyo dagaalkooduna wuxuu ku dhisan yahay si aan marka dambe labada kun iyo soddonka soomaaliya u qabsanno inaan qaybinno hadafkoodii maanta axmed abey axmed wuxuu xaqiijiyey muuse biixi waxa ay kala qaateen oo ah in aqoonsi uu helo oo dawliya etoobiyana uu ka helo asagana uu labaatan kilomitir yidhi waan siinayaa murtad weeye dhul muslimna ma bixin karo in la difaacana muslimiinta waajib bay ku tahay addifaacu can araadi almuslimiin ahamu furuud alacyaan weeye kitaabka uu qora cabdalle cazaam ayaa loogu noqonahayaa faahfaahinteeda biidni illaahi tabaaraka wa tacaala allana wuxuuna amrahayaa kuwa xuduudda nala ah ee gaalada ah inaan dilno oo aan la dagaalanno yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum qilda dadka iimaanka laga helow la dagaalama kuwa idinlaydinla xidhiidha ama idin xiga ee gaalada ah dila oo la dagaalama baa ilaahay leeyahy tabaaraka wa tacaala hana idinka heleen ad adeeg walyajiduu fiikum qilda dadka muslimiinta inay ku kakanaadaan cadowgoodana ku ad adag yihiin ayaa laga rabaa maamul goboleedyada marka ninkaas ayaa dhisay milla sanaawiya admaacda uu ka leeyahayna inuu waxyaabaha soomaaliya ku qabsado ujeedkiisa kaas weeye saas darteeda etoobiya waxay aaminsan tahay soomaaliya qayb ayada ka tirsan inay tahay ayay aaminsan tahay oo caasimadda balcad taytaylla meesha la yidhaahdo inay caasimad u tahay sidaas ayay aaminsan yihiin taariikhdoodana saasay qoraysaa waana middii mililiqii labaad uu hamiyey soomaaliya xuduud in looga dhigo ee etoobiya inay ka tirsan tahay ilaa badaheeda ee soomaaliya lagu wareejiyey soomaalidu siddeed iyo toban gobol weyn afar gobol mooye afar iyo toban gobol badda ayaa ku teedsan afarta gobol ee aan badda lahayn waxa weeye baay iyo bakool iyo gedo iyo waxa weeyaan hiiraan amaa afar iyo tobanka gobol oo kale ee soomaaliya xeeb iyo bad bay leedahay ujeedkuna qaab qabiilow ninkaa u sameeyey qaab xeebta gelayana maamul goboleedyadu waa u samaysan yihiin marka puntland laga reebo etoobiya inay u furan tahay marka laga reebo kulligood maamul goboleedyadu badna waa heestaan etoobiyana waa ku furan yihiin jubbaland etoobiya waa gashaa oo geda ayay ka gashaa qolyahan iyaga ah ee waxa weeyaan shabeellada hoose iyo bay isku xidhanna ayagana waxa weeyaan shabeellada hoosey badda ka galaan qolyahan ayaga hirshabeellana shabeellada dhexbay ka galaan badda etoobiyana toosay u galaanoo hiiraan bay ka galaan qolyahan ayagaa ayagana waxa weeyaan gelmudug waxaa loogu magac daray gelgaduud bay badda ka galaan dhankan mudugana etoobiya bay la xidhiirsan yihiin sidaas darteeda ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuuna farayaa qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar kuwa idinla xidhiira gaalada ah dila oo la dagaalama admaacdooda iyo damacyadooda weeye inay dadka muslimiinta la wareegaan axmed gurey iyo raggii la soo dagaalamay ee muddana dagaalka ku hayey waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeya zamankoodii iyo wakhtigoodii waa qaateen annaga hadda xilligan aynu taagannahay zamanka iyo majaalka annagaa iska leh axmed gureyna waxa uu shahiido la dilay dowladdii la dhahaya burtuqiiska ayaa ku soo duushay kun shan boqol afartan iyo saddexdii miilaadiga isagoo qabtay kun shan boqol labaatan iyo kowgii taqriiban axmed gurey markuu meesha ka baxay burtuqees iyo isbaanish iyo waxa weeye dowladihii ayaa u soo hiinliyey etoobiya si dadka muslimiinta loo qayqaybiyo shucuubtooda ilaa waxa weeye masjidkii weynaa ee harar ku yiillay kiniisad loo beddelay ilaa maanta ay damacoodu uu damacsan yahay xeebaha soomaaliyeed inay qabsadaan waana admaacda ku jirta weeye etoobiya waxaan leennahay etoobiya dila ayaan leennahay maxaa yeelay ninka gaal dila ayaa doogsan aakhire ah marka gardarrada xabashaduna gowrac baa u dawo ah dawo kale ma lahan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar gaal gaal dooni mayno gaala raac dooni mayno diin iibsaade dooni mayno doolar qaate dooni mayno xasan murtad dooni mayno muuse murtad dooni mayno allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdu doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay xaaladda maanta uu waddanku marayo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد amaa bacda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maadoo dhan allah iskale subxaanahu wa tacaalaa waxaan u mahad celinaynaa qof kasta oo muslim ah oo soomaali ah oo qiiro leh oo arrintan ka gilgishay si gaara waxaan ugu mahad celinaynaa walaalaha somalilan ee muslimiinta ah ee arrintan ka qiirooday ka hadlay ka gilgishay diiday ayaan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ee sida weyn ugu soo hor jeesatay in badda soomaaliyeed la qaatana waa u mahad celinaynaa intaa ka bacdi waa laga hadlaa u malaynayaa damaca etoobiya inay qabsato soomaaliya wax hadda bilowday ma aha kun iyo siddeed boqol iyo siddeetankii ayuu bilaabay gaalkii boqorkii etoobiya ee la dhihi jiray mililiq maanta waxaa laga joogaa boqol iyo afartan iyo afar sano intaa way ku taamayeen waa ku taamayeen mingise xeeli maryam waa ku taamayeen ninka la yidhaahda xayla salaase waa ku taamayey ninkii ahaa ee ku baktiyey ee laba kun lixdii isku day inuu xoog ku qabsado soomaaliya milla zanaawi lacnatullaahi calayhi marka arrintaa ma aha arrin hadda bilaabatay ee in badan ayay ku taamayeen waxaan wada xasuusannahay in milla zanaawi lacnatullaahi calayhi oo isku dayo soomaaliya inuu xoog ku qabsado ka bilow gaalkacyo ilaa kismaayo ayuu hal mar boqol kun oo ciidan soo geliyey wixii ka raacay inta badan waa joogteenaan filaya isagoo lugaynaya oo dullaysan kuwii amxaaro tageen ee keenana ee ka carareen ayay ku dambaysay ummaddii iska celisay ee sharafta lahaydna maanta waa baaqi cizii sharafay maanta ku leedahay marka duulaankaas ma aha mid hadda bilaabanaya waa mid soo socday waxaa la yidhaahdaa milla zanaa wuxuu u baktiyey oo wadnaha u istaagay ciilkii ka soo gaara wixii jab ka qabsaday in shaa allahu tacaalaa midka abey qabsanaysa ayaa ka daran in shaa allahu tacaalaa waxaan rabaa marka inaan idhaahdo ummadda soomaaliya meel kastay joogaan deked soomaaliyeed cid qabsan kartaa ma laha waxaan rabaa inaan hal mar dul istaago waxaan lagu sheegay heshiiska horta waa maxay siyaabo badan baa loo sheegahayaa aniga waxaan ka dhegaystay warka ay soo saareen etoobiyaanka soomaalidu say doonta u hadlaysaa warka etoobiyaanka ay soo saartay waxay leedahay somalilan waxaan ka rabnaa dhul aan leennahay oo aan degno oo ciidanka baddeenna aan keensanno oo etoobiya leedahay warkaa macdaa masmacadda dhulaa la kirayna waa been konton sanaa la kirayna waa been warkaa kuma qorna heshiiska etoobiya kuma qorna waxaasoo dhan waxa weye wax been ah oo waxba kama jiraan ah waxaa la isweydiinayaa marka oo muhiimadda ay tahay milas ninka la yidhaahda abiy axmed ujeeddada uu ka leeyahay maxay tahay ujeeddadu waa kasbayn waaye ma aha wuxuu samayn karo waa kasbayn la kasbaynaya soomaalida waa og yahay waxa aynay suuro gelaynin haddii aan ina siiso dhulkaas maxay bixinaysaa nimanka leedaha etoobiya heshiiska waxaa ku qoran waxaan ku dadaalaynaa siday taageero ku heli lahayd somalilan ma ku qorna waxaan aqoonsannahay somalilan kuma qorna warka etoobiya u yaallo waa sidaasaan filayaa abiy axmed marka waxaa la isweydiin karaa muxuu ugu dan leeyahay saddex arrimood ayuu ugu dan leeyahay arrinta koowaad waxay tahay abiy axmed wuxuu ku jabsan yahay dagaalka maanta ka haysa waddankiisu waa ku baaba'ay wuxuu rabaa inuu ku soo celiyo midnimada etoobiya inuu soo celiyo rabaa waana hey haata hey haata ma dhacayso midda labaad wuxuu rabaa haddii maanta somalilan la marsiiyo birri waxaa u diyaar ah puntland ayaa u diyaar ah puntland maanta waxay taagan tahay annaga soomaali ma aqoonsanin kama amar qaadanno berri marka somalilan loo oggolaadane iyadana waa ku dhawaaqaysaa kadib maxaa ku xiga waxaa ku xiga meesha hadda la diyaarahaayo dekedda hobyaa ku xigta kadib maxaa ku xiga kismaayaa ku xigta waa taaka taaka waaye ee ma ahan labaatan kilomitir wax la yidhaahdo haba yaraatee kama jiraan waxaan leenahay marka walaalaha reer somalilan ee muslimiinta ah ee quyuuriinta ah ee arrintaa ka gelgishay ka dagaalama ka dhiidhiya waxaa leedihiin taariikh sharaf leh awowayaashiin taariikh baaldahaba ayay ku leeyihiin dhulka soomaaliya waa garanaysaan axmed gurey waa garanaysaan waa garanaysaan amiir nuur waa garanaysaan waa garanaysaan sheekh cali jowhar waa garanaysaan waa garanaysaan sheekh bashiir waa garanaysaan dhammaantood waa garanaysaan ninka la yidhaahdo sheekh madar waa garanaysaan intaba waxay ka soo jeedaan soomaalilana ka soo jeedaan waxaan leenahay maanta walaalayaalow owlaaddiinna maanta iyo kuwa birrita ha u horseedinina inay noqdaan siday maanta falastiin noqotay falastiin maanta waxa ku dhacayo waxaa u sabab ahaa dhul ingiriiska uu bixiyey maanta taaka qiirooda ee ka gilgisha ayaan leenahay inshaa allahu tacaala wax diblomaasiya la yidhaahdo iyo sharciga caalamka iyo beesha caalamka waxaa etoobiya ma dhigto etoobiya xabbaday taqaanaa xabbadaa lagu aamusiyaa xabbadaa looga saari doonaa inshaa allahu tacaala dayib waxaa noo ballan ah walaalaha muslimiinta ah ee jooga waqooyi waxaa noo ballan ah inaan isku waraysanno gondor iyo baxdadaar iyo aksuum inaan isku waraysanaa noo ballan ah oo aan yidhaahno war ka warramowl maalintii adhaysan zaylac maxaa ula jeeddeen inaan dhahno ama aan jannada isku waraysanno labadaasaa noo ballan inshaa allahu tacaala waxaan leeyahay mujaahidiinta bariga afrika xarakada shacaabul mujaahidiin waxaan leenahay cidda keliya ee maanta ummadda soomaaliyeed hiil rasmi ah ee ka sugayso adinka waaye saa u ballan qaadeen ka rumeeya ballantaa qaadeen ka rumeeya habeendhawood waxaa maqlay abuu cabdiraxmaan xafidahullaahu wuxuu yidhi haddii aan falastiin gaari karno waa soo gaari lahayn maanta abuu cabdiraxmaanow maanta saylac waa gaarnaa maanta berbere waa gaarnaa ciidamadii ka soo tababartay meesha la yidhaahdo shariif cabdinuur mucaskarkiisii haddaba ha la diyaariyo wax kale oo etoobiya ay yeelayso haba yaraatee ma jiro abiy axmed waxaan leenahay hey haata hey haata inaad dhul soomaaliyeed qabsataan inta mujaahidiin ay joogaan intay dad qiirale ay joogaan dhul soomaaliya ma qabsan doontaan inshaa allahu tacaala abiy waxaan leenahay abiy waxaan leenahay hey haata hey haata walilaahi alciza walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aqoon-yahan cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa isaguna ka hadlay cadaawadda etoobiya ay u qabto dadka soomaaliyeed iyo xasuuqyadii ay u geysatay cadaawadda ay etoobiya u qabto dadkan soomaalida ah cadaawadda ay etoobiya u qabto dadka soomaaliyeed iyo xasuuqii ay u geysatay yacni runtii shucuurka iyo maaragtay muujinta waxa dadka ku jiraahi waxay ka mid tahay jihaadka iyo dagaalka lagula jiro gaalada haddaan intaa ka gudbo oo mawduuca magaciisa lagu dhawaaqay aan wax yar ka tilmaamo waa mawduuc aad u dheer aadna u ballaaran aadna u baaxad weyn waxaa la isweyddiiyaa oo taariikhyahannadu ay isweyddiiyaan cadaawada etoobiya iyo soomaaliya goormay soo bilaabatay xaggayse ka soo bilaabatay ilaa hadda wax caddayn karo meel hebley ka bilaabatay oon ahayn kitaabka iyo taariikhda islaamka iyo diinta ma jirto horta ogaada meesha cadaawadu ka bilaabatay waxaa weeye maalinka aan nidhi annagu naxnu almuslimuun oo geeska afrika ku yaallo oo islaamkuna meeshuu ka soo degay ay tahay saylac bal u fiirsada dekadda saylac iyo baddaas ayuu islaamku naga soo galay oo culimmadii ugu horraysay ka yimaadeen oo culimo unaajillaah maalinkaas ayaan cadaawadda qaadnay annagii ayaguna isu imaan mayno ilaahayna subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku leeyahay walan tardaa canka alyahuud walanasaara xataa tattabica millatahum saasuu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala qul inna hudallaahi walhudaa walain ittabacta ahwaa'ahum nebi maxamed baa lagu leeyahay bacda bacda aladii jaa'aka min alcilmi maa laka min allaahi min weliyin walaa nasiir ilaahay subxaana wa tacaala baa saara aslan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu aayad kale saasuu leeyahay cadaawadu marka hore halkaasay ka timid cadaawada halkaas ka timid oo saa u gaamurtay oo saa u guweyn yaa noola rabaa in noola qariyo oo laga tago waxaa dhacday fii awaa'in alakhiira in la helay waa laga shaqeeyey waxaa jira halhays cajiib ah oo maaragtay laga sii dayn jiray idaacadday maaragtay krishtanka ee b b c da sagaashanaadkii sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddex sagaashan iyo afartii markay degleen xuruubul ahligii oo soomaali la baabi'iyey halhayskaasi wuxuu ahaan jiray dhammaanteed waa hawl anuu qabtay b b c daa uga bixi jirtay habeenkii saddex saac qofkii dhegaysan jiray ama waa ogyi arrintaasi arrin laga shaqaynayay ahayd oo hawl la waday ahayd waxaa la gaarsiiyey in la helay dad waaweyn oo soomaaliya oo dhahaya walaalaheen etoobiya maalinkaasay bahashu dhalatay intaa cadaawada jirtay oo hadda yacni taariikh ahaan anigu waa raaraadshay waa fiirfiirshay ma arag kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo afartii hadda miya kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo afartii markii soomaaliya baarliin lagu qaybsanayey caasimadda faransiiska ya etoobiya waa fadhida waxaa weeye qaybtayna wax ku lahayd qaybtayna wax ka qaadatay waa kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo afartii taariikhdaas ka hor kun iyo siddeed boqol iyo xoogaagii buwaa qoraysa u arkay inay dagaallo ka socdeen soo wad dagaal ninkii la dhihi jiray axmed ulkhaasi oon axmed guray u naqaanno oo halyeyga ahaa yaa dilay mar kastoon amxaaro isqabanno iyo mar kastoon dagaalanno gaaladaa u soo hilliso bal ogaada bortaqiis baa yimid waxaad soo wad aad taariikh tacuudu nafsaha kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii raggii galaa nool raggii ka qayb gaataa nool salsaban xaggee la geeyey axmed gurey wuxuu u dhadhansiiyey dhiigga hilibka asagoo dhan ay cunaan saban sabanna waxaan gaarsiinay etoobiya aadasaba waxaa loo jirsaday kilomitiraad waa la qabsaday dalkoo dhan boqolkiiba sagaashan in la qabsaday taariikhdu qortaa oo buwaagta laga helayaa boqolkiiba sagaashan ka badan la qabsaday maxaa dhacday markaas waxaa dhacday waxa dhacay oo la og yahay raggii joogay baa jooga oo nool oo markaa wax baranaya oo yaqaana isla markiiba waxaa soo duulay gaalada caalamka waxaa soo duulay ruush oo quwaddii labaad oo markii caalamka jirtay ah caalamna waxba kama hayaane laakiin hadda maantay yaa maanta xaaladdu sidii waa ka badan waa ka beddelantaha cadaawadu waa sideedii caqlina waa noo kordhay cilmina waa leennahay aslan ha ku fikirin xabashay cadaawadaasi maaha cadaawadhu waxaa cajiiba waxaa la yidhi mayd maxaa u dembeeyey kii la sii waday hadda maxaakimulislaami labadii kun iyo lix labadii kun iyo maaragtay meeqa ahayd taariikhdii labadii kun iyo lixdii laba kun iyo toddobadii etoobiya markay soo gashay wixii ay ka samaysay caasimadda muqdisho oo maaragtay halaag iyo baabi'in iyo layn ahaa waa kulli waxaa weeye dadku boqolkiiba siddeetan boqolkiiba sagaashan dadku waa u goobjoog bay ahaayeen haddana waa la helayaa aarsheefka haddii laga raadiye iyo dukumentigaasi idaacadaha iyo taariikhda iyo maaragtay siday u gashay muqdisho intii ay joogtay waxaad og tihiin waxay og tihiin waxa ay ka samaysay xaafadihi xama maxaad meeldan ka raadinaysaa ayadii sidaas ayado cadaawadeeda ay saa ahayd ayaan maanta u arkaynaa in la siiyey meel taariikhiya oo baddeenniya oo qaali ah oo meesha islaamku ka soo bilaawday ah ayaa maanta lagu wareejiyey waxaan leennahay nimanka bixiyey iyo kuwa u sacbinaya iyo kuwa maaragtay hoostaa kala xidhiiro waxba kama jiraan kuwa walaalaheen dhahayo waxba kama jiraan waa diidmay xikmad carbeed baa waxay tidhaahdaa man yataxaddaa man yataxaddaa faqad fahuwa yacish kelmaddaas in si fiican loo fahmo waa rabi lahaa man yataxaddaa faqad fahuwa yacish qofkii yidhaaho waa diiday car taxaddi galo fahuwa yacish wuu noolaanayaa laa shaka fiih noolal sharaf iyo cizi iyo dadnimo iyo karaamo iyo sharaf leh ayuu ku noolaanayaa hadduu dhintana ilaahay subxaana wa tacaala waxaa looga rajaynayaa jannaad iyo liibaan iyo faws iyo barwaaqa loo rajaynaya bes nataxaddaa bi haadih in sha allah wayna bilaabatay oo waa aragteen maa min gobol ma jiro gobol soomaali iyo aqliim kuwa walaayaadka iska daayey kuwa kale meel aan laga qayrin oo laga bannaanbaxayn ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun waxaana annaga ogeyn oo allah subxaanahu wa tacaala uu og yahay min fowqi sabca samaawaat oo isaga uu tadbiirayo walahu lamru isaga uu wado inay soo socdaan baa macquula oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankaas cadaawada aan isu qabnay oo weligeedna isu imaanaynin yani bal fiiri nimanka hadda ayada u maaragtay ah yani ninkii la dhihi jiray miaal waxaan kugu filan shariif sheekh axmed ninka lagu magacaabo oo ridooba shariif murtad markuu maxkamadihii gudoomiyaha u ahaa hadal uu yidhi oo cajiibaha jiro taariikhda galay oo isku dhacay asagiina waa cajiib wuxuu yidhi ninka etoobiya aadayo nimayo waxaan idin weydiiyey ninka etoobiya aadayo oo markii maaragtay etoobiya u dooranayo baal ma asagaa ka baxay islaamkii mise etoobiya islaamtay abadan wuu og yahay waqad waqaca bi haadihi alxufra godkaas asagii baa galay oo ku dhacay waa la og yahay marka waxaa loo shaqaynaya oo etoobiya ay u shaqaynayso oo hawshan loo wado oo loo gogaabinayo waxay tahay in la tirtiro oo la baabi'iyo oo la masaxo cadownimada cadaawada noo dhaxayso yacnii in meesha waxa ku jira laga saaro oo dadka aad bay ugu faracsan yihin waxyaabaha cajiibka hadda waa idaacadaha waa la soconnaa waa dhegaysataan etoobiya hadda mucaaradkeedii baa la midoobay mucaaradkii etoobiya oo abiy axmed ka soo horjeeday waa la midoobeen waxaa weeye waa u hambaliyeeyeen waa u bogaadiyeen waa u sacbiyeen waay maxaa waxaasoo dhan keenay yacni taariikh buu keenay dahaba taariikhdu waa taarikh socotay ahayd taariikh la ogyahay ahayd laakiin annagu haddaan nahay haddaan nahay soomaaliya haddaan nahay xarakatu shabaab almujaahidiin abadan abadan abadan nataxadaa biha taxadii maa bacdahu taxadi in sha allahu tacaala cadaawadaasna waa la sheegi oo waa la dhigi oo waa yacni waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a way og yihiin taariikhda wayna yaqaanaan meeshaan waxa ay maaragtay ugu dig iyo dam leeyihiin weligood bay rabeen yacni u socdeen waxay og yihiin meesha inay tahay mambici islaamka ishii iyo meesha uu ka soo burqanayey hadyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta ay ka soo degtay oo culummo islaama waa jillaac ay ku juugan yihiin oo dad marka waxaa loo socdoo dhanna waa dalla dagaala diinta ilaahi subxaana wa tacaala sidaa ilaahay uu leeyahay walan tarda canka alyahuud walaa nasaara xataa tattabica millatahum xataa tattabica millatahum yaa waa qaayo weeye ma dhow marka waxaannu leenahay warkaas war soconaya maaha etoobiyana waa la go'an tahay nimanka dhulka bixiyna waa la go'an yihiin waa la go'een wuxuu yidhi lamood noqonse weyday lamood noqonse weyday sidaasaan leenahay waa la mooday waa la ahaatay laakiin ma noqonayso in sha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala gaalada ha jabsho allahu akbar allahu akbar allahu akbar aad bay maaragtay uga naxayaan aadna waa uga jabayaan ilaahay idankiis codkeennaas meeshaa ka baxay iyo takbiirtaasi waa uga daran tahay madfac waa uga daran tahay crus missiles waa uga daran tahay in sha allahu sidaasayna noqonaysaa wajazaakum allahu khayr jaza wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan idinkugu soo gudbinaynay dibadbax ballaaran oo maanta ka dhacay deegaanka kunyo barrow kaasoo lagaga soo horjeeday damaca xabashida itoobiya ee ku aadan baddeenna markanna waxaad ku soo dhowaataan shucuurka dadweynaha iyo aaraada ay ka dhiibteen intii uu dibadbixu socday waxaa wareystay waryaheena mubaarak
marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya waa shucuur cabdulaahi xasan oo joogo walaayada shabeelladaas gaar ahaan kuwiga barrow wallahi abdullahi shucuurteeda maanta aad ayay u kacsan tahay runtii macnaa dareenkayga lama soo koobi karo tabcana ummadda soomaaliyeed dareenkooda ay ku muujinayaan gardarrada xabashida saliibiyiinta ah ee dalkiina ku soo gardarontay runtiina waxaan leenahay xabashiyey hurda kuma ladaysaan insha allahu tacaala waxaad hor taagan geesiyaal u taagan dhulkooda inay difaacdaan badda soomaaliyeedna murtadiin iyo macnaa qowlaysato iyo dalaaliyay magadi karto insha allahu tacaala soomaaliya waa soo jeeddaa maanta runtii waxaynu idin fadhinaa digniidin siinaa etoobiyey xabaalihiina ayayna qadantaa insha allahu tacaala iyo macrakooyin badan insha allahu tacaala naftiina kow looga siiyo
marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad ka mid tahay bulshooyinta maanta ka soo horjeeda etoobiya in dabadda loo saxiixay ka waran aragtidaad ku aadan arrintaas waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan jazaakum allah khayr asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan leeyahay baddeena lama qaadan karo annagoo nool oo ah carruurtii axmed gorey si maxamed al xasan saaxashan barsana sheekh bashiir carruurtooda annagoo ka soo jeegna ma ogolno baddeena in la qaato saaka anoo qiiraysanaa meesha imaada waan ku faraxsanahay bannaanbaxa la dhigaayo aad baan uga faraxsanahay waxaan ogaaday shacab nool oo dhiidhinaayo ka dhiidhanaayo etoobiya waxa samaynays iyo murtadiinta dabaddhilafyada waxay samaynaya ka dhiidhanaya inaan dhex joogno aan ku noolnahay soomaali weli inay soo jeedo ee dad nool dhex joogo ayaan ogaaday saaka
allahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin marka insha allahu tacaala waxaa carabteeda ruba daarati naafica waxaa la arkaa dhib nafci leh insha allahu tacala marka tan waxaan arjeynaa muslimiinta bariga afrika tay isku raaci lahaayeen waxaa weeye xabashi iyo etoobiyaan u dhammayn lahayd insha allahu tacaala raaya tawxiidkana insha allahu tacala siilac baan ka taagaynaa waxa weeye waxaan ka taagi doonaa insha allahu tacala harar iyo hawaas si dhulka naga qabsadeen iyo addis ababa insha allahu tacala dadka muslimiinta waxuu sheegayaa addis ababa annagaa iskale muslimiintaa leh gaaladu laba boqoloo sano ay haystaan iyo laba boqol iyo labaatan sano hararna annagaa iskale insha allahu tacaala saylac iyo dhulkaan annaga iska leh waxa weeyaan waa dhulkii awooyaasheen iyo dhulkii diinteenna insha allahu tacaala ay ka soo farcantay wey waa dhulkii culamada muslimiinta ka soo farcmeen marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan een adigoo magaca ku bilaabaya waa ku dhowaa insha allahu tacaala Een waxaad ka mid tahay bulshada weyn ee maanta kusoo banbaxay een murtaqaa ballaaran ee loogu soo horjeeda Ethiopia een ka waran aragtidaada ku aadan arrintaas bismi illaahi raxmaan raxiim wax la cabiri kara ma arrintaas alxamdulillahi rabbil aalamiin ilaahay baa ku mahadsan een soomaali muslimiin ah oo diyaar u ah inay iska dhiciso mataqaanaa gaalada gaar ahaan gaalada madmadooy xabashidaa deriskaynu nahay aad baan ugu faraxsanay inaan arko indhaha ku dogsanaya qalbigaa ku dogsanaya waa faraxsanahay maanta farxad aan caadi ahayn Een maxaad u baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed ee maanta ka fadhiya arrintan waxaan ugu baaqayaa een daadkii walaalkaa soo qaaday adigana wuu ku qaadi haddaadan ka hortegin oo meesha walaalkaa uu daadka ku moosayo ama mataqaana badiilka kule hor taagan yahay haddaadan adna ugu tegin aadan ku caawin oo aadan ku hor istaagin adigana waa ku qaadi doonaa daadkaasi sidaas awgeed waxaan ku leeyahay xabashii ma dhaqaa dhaqasho ma gasho xabashii ma rabaayad ma noqoto axmaaro waa la ogyahay adduunyadoo dhan baa wada og soomaalidoo dhan baa wada og axdi malaha xabashida lagu aaminaayo nin ax- nin abayse korow adigaa u aayaa la yidhi ninka maanta xabashi silsalaaxaya oo mooda inay mataqaanaa ri- ay rabaayo noqonayso ama uu wax ka helayo xabashi mar waa gaalo mar waa gaajo mar waa mataqaanaa ilaa maadale dulli maxaa ku dooratay xabashi waxaan leeyahay soomaalida ka fadhisa maanta banaanbaxyada iyo jihaadyada iyo ilaa ama haddale khayrka looga hortegaya axmaarada iyo wadajirka islaamnimo ka fadhida wallaahi bilaahi talla ilaahay qiyaamo waa idinkula xisaabtamaya adduunkana waa laidinkula xisaabtamaya ayaan leeyahay
marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله مقعي waxaa waaye een mutalxa wallahi shucuurteena aad ayay u kacsan tahay Ethiopia ma aaminsanin badan leenahay inay qaadan karto waxaan leenahay dadku markay riyoonayaan way seexdaan laakiin Ethiopia iyadoo soo jeeday riyooto markaan mana qaadan kartaan leenahay badeena mana awoodo inay qaadato beenayna sheegtay dad noolaana iskala bada dad intay ma laha Een maxaad u baaqaysaa dadka Soomaaliyeed ee maanta een arrintan ka dhiidhin lahaa ee ka fadhiya dadka waxaan leeyahay meel la fadhiisto lama joogo markii meel la fadhiisto la joogo sida falastiin loo galaa waa fiirsanaysiin kamana fiicnin waxaa lagu haysto waa muslimiin anaga muslimiinnimaana lagu haystaa badda markii la qaato n- naftina waad daba socotaa ee u malaynin in guryaha ay fadhiyaan iyo naftu ay u badbaadi doonto insha allah
marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan shucuurkayga maasha allah lama soo koobi karo runaantii ciil ayaa meeshaan ay keenay sidaan xabashidu ula dagaalami lahayn oo carruurtaynu ugu barbaari lahayn sidai xabashidu ula jihaadi lahaayeen murtadka bixiyo dhulkaynana waxaan odhan lahay waxa aan kuu soo dirayno waa carruurtayni ayagoo isjihaadiina muuse bixiyow waxaad arki doontaa awlaadayna isku ka qarxinayo ayagoo shahiida insha allah salaamu calaykum shucuurkayga aad ugu kacsanya maanta aadaa waxaan u xanaagsannahay wallaahi maanta haddaa u- u dhowaan lahayn haddaa maanta u dhowaan lahayn mar horaan jannada aan geli lahayn intaa istishhaadiye iyo ku fulino maxaan ku dhahaaye qaraxyo ku fulino laakiin qadarullah waa ka fognahay Wa- waxaan la hadlaaya aniga kow een, ra'iisul wasaaraha etoobiya gaalka xunka ah oo kir- eh, oo nasaariga ah aan la hadlaa marka koowaad marka labaadna waxaan la hadlayaa een, eh, muuse biixi iyo iyo xasan murtad oo isku dhinac ah murtadiintaas gaalada ay maxaan ku dhaha marka saddexaadna waxaan rabaa inaan la hadlo eh, habartii tiraahday gabdhaha soomaaliyeed ee noo shaqaynayso naagtaasna naag ahaanaan rabaa inaan ugu jawaabo kow waxaan leeyahay een, eh, midkan etoobiya ra'iisul wasaarahooda waa riyoonaysaa adoo soo jeedaa riyoonaysaa mana dhacayso badda soomaaliya soddon- saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kiilomitir ay ku sheegeen ka badan aan rajaynaynaa inaan ka dhiganno Ha k- ma heleysidaan ku dha intee mare badba ma haysa dide annaka maana soo dhex mare waddan bad leh aa bad aa- aa- aa samaysa soo maaha yaah ruficat ilaaqlaam wajafat suxub ilaahayba kuuguma taligelin inaad bad yeelataan ku dhahne ilaahayba kuuguma taligelin annakana waxaan nahay raggii idin baray hilibka ceeriin ilaa cuntiin yaah dhashoodiyaan nahay ma dhacayso hilibka ceeriin aad soo ba- aa- aa ku noqonaysiin saa u cuntiin si fiican u baray hadda baadiyaha iyaa laga soo duuduubaahe magaalada aad saababaa ku cunaysiin hilib ceerin insha allahu tacaala raggii idin baraan ka soo jeednaa dhashoodiyaan nahay biidni illaahi tacaala waxaan leeyahay ma dhacayso ma dhacayso baddeena inaa qaato riyadan iska dhaf intee marsiine wax waddankeena maa soo dhex marsiine ilaan baddii waddankaadi kuuguma dhegna etoobiya xitaa maamulka soomaaliyeed gobol aa- aa sheegteen xitaa baddii kuma dhegano baddi waa somalilan somalilanna soomaaliya iskale waxaa ku riyoonaysa daanin
bismillaah anoo ku bilaab waxa waaye waan cadhaysanaa etoobiya etoobiya etoobiya waan ka aarsan jirray waana ka aarsan doonnaa waxba yayna noo soo dhaaranin waxa weeye etoobiya xoog igama badno xoolna igama badla hadday i gumaysan jirtay hadda anaa gumaysanaya rag baa u dhashay rag waddanka wallaahi ma laha badda qaadanna mayso mana qaadanayso waa beenteed way riyootay wallaahi waa beenteed wallaahi waa beenteed mana qaadanayso insha allah anaa dumar asjaadiya ku galaya herar baan tagaya addisna waa usii dhaafaya insha allahu kariim marka hore kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamaya walaalahayga muslimiinta oo dhammaan ku nool wilaayaadka islaamiga iyo inta ka baxsan waxaan leeyahay etoobiya dhulkeena qaadimaysid baddeena qaadimaysid insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaa jooga rag mujaahidiin ah oo idin oo idin bacdhigaya insha allahu raxmaan ilaahay ayaan ka barya inaa cadow walba oo dalkeena ku soo duula inuu jab iyo halaag ku rido insha allahu raxmaan wiilal mujaahidiin ayaan soo saarayna haween iyo maalin u taagan inay diinteena dalkeena difaacaan Waxaa ku- gaal walbo ku soo dayda inay dhal- dhul- dhulkeena ku soo duusho iyo baddeena ku soo duusho allah subxaana wa tacaala raalli ka noqon maayo annagana raalli ka noqon mayno rag ayaa jooga hadday wiilasheena badan shahiidaan insha allahu raxmaan waxaan soo saaraynaa rag u dagaa- u taagan inay diinteena dalkeena difaacaan insha allahu raxmaan asalaamu calaykum waxaa jira dadyu fara badan oo kale oo aan soo waraysanay kuwaasoo aan idinkugu soo gudbin doono barnaamij soo geli doona habeen dambe isla waqtiga barnaamijkan caawa uu soo galay oo kale insha allah
يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وإن أزرى بنا ذل السنين وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيد guud ahaana intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijkii gaarka ahaa tan iyo intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
كادوا بكيدهم المهين فلن تهدأ رياحي عاصفات ونصر الله في الهيجا يقين